Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa laga daafuray tartan kubbadda cagta ah oo loo qabtay ardayda wax ka barata dugsiyada caalami iyo Alkhayr. Tartanka ayaa loogu talagalay isdhexgalka bulshada iyada oo sanad kasta mar la qabto. Maamulaha guud ee dugsiyada caalami ayaa ka waramaya muhiimadda loo qabtay tartankan kubbadda cagta ah.
tartankan kubadda cagta ah ee aan maanta halkan ku qabanayno waxaa mar marka hore maalgeliyey caalami secondary schools oo u qabanaya dalladiisa caalamul khayr oo ka kooban laba bereymari oo ka kooban caalami iyo hal bereymari oo ka socda alkhayr Een, tartankan sanadkii kasta hal mar baanu qabannaa waxaan u qabannaa inaan ardayda yaryar ku dhiiri gelinno dhammaantayo waxaannu nahay adeege waxbarasho waxaannu nahay macallimiin waxaannu jecel nahay wax kastoo ardayga lagu dhiiri gelin karo inaan u qabanno marka tartankan maanta aanu qabannay oo ay ka soo qayb galeen labiyo labaatan kooxood oo ka kooban labiyo labaatan fasal oo ah intii ciyaari karaysay oo aanay ku jirin kuwii yaryaraa ay- oo aanay ku jirin kuwii yaryaraa oo laakiin ardaydii qaangaadhkahayd ee garoommadan kale ku ciyaari kartay aan halkan isugu keennay waxay ka kooban yihiin labiyo labaatan kooxood waxaanu jecelnay inaan ardayda ku dhiirigelinno waayo kubadda cagta ama ama waxyaalaha ciyaaraha ama nashaadaadku waxay ka mid yihiin waa qayb ka mid ah waxbarashada oo ardayga lagu dhiirigeliyo marka insha allah waxaan u rajaynaynaa tartan khayr qaba ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay khayr ugu dhammeeyo